f m codka bulshada soomaalida mareykanka waxa aan idinla socodsiinaynaa maanta oo kale barnaamij ku saabsan aragtida islaamku ka qabo caafimaadka waxaa barnaamijka nagala qeybgeli doonaa sheekh axmed taajir imaamka masjidka ummatal islaam barnaamijka inta aynan gudagelin dabcan waa barnaamij taxano noqon doonaa oo marar badan ka bixi doona idaacadda kaale redio waxaan rajaynayaa dadweynuhu inay si fiican ula socon doonaan barnaamijkan iyaga oo kaga faa'iideysan doona islaamka iyo waxuu ka qabo caafimaadka ugu horeyn aan imaamka ku soo dhoweeyo microfonka haye imaam soo dhowow waa tahay dabcan barnaamijkan wuxuu noqon doonaa mid taxano ah oo qaybo kala duwana taaban doono insha allah waxa aan eegaynaa maanta mawduuceenuna yahay aragtida islaamka iyo caafimaadka bal halkaas faahfaahin adigoo bilaabaya insha allah sii gudagal barnaamijka alxamdu lilah rabi اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllahi sala allahu calayhi wasalam dhammaan walaalaha dhagaystayaalka idaacadda keeli iyo maamulka idaacadda assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu caafimaadka badanaa markii la maqlo dhakhaatiirtumaa lala aadayaa laakiin islaamkeenu ma jiro wuxuu ka taga adduunka ah meel kastaba waa waa laga hadlayaa aada baad ugu mahadsan tihiin xaaladdan aynu ku jirno waddankanan joogno maraykan guud ahaan iyo gaarhaan adduunka o dhan gaarahaan ee maraykan in xanuunka farahu ku hayo in cid kastoo hadli kartaaba codkeeda la maqla waa loo baahan yahay ha noqdeen dhakhaatiirtii oo iyagu cilmiga caafimaadka ka hadlaya ama ha noqdeen culimadii ama cid kasta oo bulshada saameyn ku leh saasheete kowsare mowduucan ka hadlayno isagoo xalaqooyin noqon doona waxaa weeyaan waa islaamka iyo caafimaadka ama ahamiyadda caafimaadku islaam ahaan uu leeyahay anuu dhinacaasaan ka aadaya maadaaman aragtidiina ku hadlayo xaggaasaan ka abaaraya waxaan la soconnaa caqiidada muslimiinta waxaa ka mid oo islaamku caqiida nooga dhigay inuu qofku ku dadaalo caafimaadkiisa inuu qofku ku dadaalo caafimaadka lana dagaalamo jirada jirada inuu ku dadaalo caafimaadka lana dagaalamo iska waabiyo jirada sidoo kale waxay diintuna faraysaa inuu qofku la yimaado waxa loo yaqaana ka hortag wiqaaya ka hortagin xanuunka intaan xanuunkaba la gaadhinba in marka horeba layska muuso bay diintu aada noo faraysaa waxaa kaloo diintuna faraysaa wax dhacaba xanuunkii noocaasa hadduu yimaado in laysdaaweyn hayo laysdaaweeyo qaab kastaoo daawo noqon karaya bay diinteennu ka hadlaysaa waxaa kaloo diinteennu si baaxadi looga hadlaysaa in laga feejignaado oo laga dee digtoonaado xanuunada laysu gudbiyo oo laysku beero oo dadka ay isu gudbiyaan qodobada kala duwan gooni gooni baan ooga hadli doonaa insha allahu tacaala gooni baynu oga sheekeyn doonaa mid mid insha allah xilliyo kale waxaynu mawduuceenan ku abaaraynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala khaaliqul kown addoommadiisa nimcooyin fara badan buu ilaahay ina siiyey sida labiska oo kale ayaa nimcooyin fara badan buu nooga dhigay wax la hugado kale nimcadaasi ha noqoto tu muuqatoo loo jeedo indhaha lagu arkayo ama ha noqoto tu qarsoon oo baadinkaoo gudaha waa nicmooyin aan marnaba la koobi karin haddii tiro lagu dhaqaaqo kow laba la dhaho lagama salgaari karayo sida qur-aanku tilmaamayo rabbi subxaanahu wa tacaala oo ka hadlaya inaan nimcooyinkiisa marnaba aan la koobi karin waa isagii lahaa qaala tacaala wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha haddaad tirisaan oo kow laba lagu dhaqaaqo aalad kasta ku xisaabo wain tacuduu nicmat allaahi ilaahay nicmooyinkiisa haddaydu tirisaan oo tirakoob ku samaysaan laa tuxsuuha ma koobi kartaan nimcooyinka isagoo faraha badan markii laga reeba caqiidada iyo diinta nimcooyinka kale waxaa uga soo horeeyaoo lamarwar noqonaysa say dhahan culimmadu caafimaadka iyo fayoogaanta cabdullaahi bin cabaas saxaabiga isaga ah xadiidka bukhaari ku yaala nabigu sala allahu calayhi wasalam xadiidka bukhaari ku yaala wuxuu rasuulku leehay nicmataani maqbuunun fiihimaa kahiirun min annaasi nimcooyinka ama laba nimco laba nimco dad fara badan baa ku khasaarsan nimcooyin ama laba nimco aan dhehe dad fara badan baa ku khasaarsan labadaasi waa kuwe waa asixatu caafimaadka iyo wal faraaq faraaqada dad badan kama faa'iidaystaan laba nimco dad badan baa ku khasaarsan sidii loogu talagalay oogama faa'iidaystaan midi waa caafimaadka midina waa dhanka faraaqada iyo faaruq ah waxay dhahaan culimmada carabeed annicmatu laa tucrafu ilaa bidadiha kowsaray qofka biniaadamku nimcada ma garan karo markuu oppositekeeda dhex galo unbuu dareemi karaa hadda qoraxda qiimaheeda waxaan dareemi karnaa markii qorax la waayo aad iyo aad kulaylka qiimihiisa waxaan dareemi karnaa markii kulaylba la waayo aad iyo aad hadda xaaladan aan ku jira minnesota waa arday aad marka laa tucrafu nicmatu ilaa bidadiha nimcada oppositekeedunbaa lagu gartaa oo lagu fahmaa qofka caafimaadka ma dareemi karo ilaa ay jirada ku dhacdo xaqiiq wey waxaa weeyaan qofka markuu arko qof jiran ama isagii jirado markaasuu dareemi karaa caafimaadkii wanaagga qiimuhu leeyahay sidoo kale faraaqada wakti haynta qof waa nimco weyn insaanku ma dareemi kara qiimahay leedahay ilaa uu waktiga waayo faraaqa intuu waayo wax walba madaxa isla galaan waxaa taasi uu tukada u garan waayo Absolutely.
oo ninku xaaskiisa yahay iska iloobo Waaw.
islaantu ninkeeda iloobo aad iyo aad marka saa weeyaan marka waxaa weeyaan caafimaadka iyo faraaqadu waa laba nimco waaweyn oo rabbi ina siiyey dad fara badanna sidii loogu talagalay oogama faa'iidaystaan xadiidka bukhaari ba ku yaala xadiid kale oo nabiga laga soo tabiyey wuxuu rasuulku leeyahay man asbaxa mucaafan fii jasadihi xadiidkan saddex buu tilmaamayaa saddexaasi waa maxay kow man asbaxa mucaafan fii jasadihi qofka waa beriista waagu u beriyo isagoo jismi ahaan badan ahaan caafimaad qaba qofka isaa ku waa beriista waa nimco weyn laba aaminan fii sarbihi meesha xaafaduu degan yahay iyo magaaladiisana nabadgelyo ku waa beriista oo nabad ku haysta oon xabad iyo dagaal ka baqayn saddex cindahu quutu yowmihi maalintaas afar iyo labaatanka saacana quudkiisii iyo arsaaqadiisa wuu haystaa saddexa kawtare qofkii ilaahay isugu dara suu rasuulku tilmaamayo qofkii waagu u barya isagoo fayow nabadgelyana ku raaxaysan oo cabsiya dagaal aan ka baqaynin wuxuu caawiya maanta cuni lahaana haysta wuxuu rasuulku ilaahi calayhi salaatu wasalaam fakaannamaa xiizad lahu dunya bixadaafiirha qofkaasi qof adduunkii oo dhannaa laysugu keenay baad moodaa adduunkii dhannaa gacantuu ku haystaa waaga u baryey waa caafimaad qabaa cabsina ma dareemayo arsaaqadiina wuu haystaa haysta wax ka maqan ma jiraan saasuu rasuulku ilaahi marka caafimaadkii halkaasaa la geliyey saasuu ilaahi nabiga sala allahu calayhi wasalam axaadiis riwaayado kala duwan ku soo arooray oo nuxurkoodu meel ku biyo shubanhaya nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu dadka leeyahay amar salullaha alyaqiina walmucaafaa war ilaahay waxaad baridaan ilaahay su-aasha oo ka barya alyaqiin yaqiin fi lcaqiida yaqiin iyo walmucaafaa badqab caafimaad Ee, markaasaa wuxuu daba dhigay famaa uutiya axadu bacda alyaqiini khayra min alcaafiya qofka yaqiinta waa diini caqiida nadiifa kadib wax la siiya wax ka fiican ma jira caafimaadka saasuu nabigu ilaahay sala allahu calayhi wasalam عليه الصلاة والسلام
isla xadiidkaasoo riwaayad kale qaabka u dhigaya wuxuu rasuulku leeyahay ducada iyo baryada lama radiyo ee ilaahay ma diido aadaanka iyo aqimka dhexdooda markii salaada la adimo iyo aqimka inta u dhexaysa baryada xilliga ilaahay la baryi lama radiyo oo lama diido markuu saa yidhi qaaluu waxay dhaheen famaada naquul haddaba rasuul allow maadaama uu tiri aadaamka iyo aqimka inta u dhexayso daqiiqadaha wixii ilaahay la baryay lama celiyo oo lama diido maxaan dhahnaa alla max- maxaan ilaahay barinaa wuxuu yidhi salu llaha alcaafiya ilaahay waxaad baridaan caafiya caafimaad qab fi dunya walaakhira lafdiga almucaafaa marmar waxay noqotaa caafimaadka jasadka iyo caafimaadka diinta ila diintu hadday jirato kawsare ka waran aad iyo ka waran aad qofka dhibaato weyn.
diinka jiraday waxba umahadsana dabcan haddii qofka diintiisa jirka kaga dhacdo waa dhibaato aad iyo aad.
marka wuxuu yidhi salullaha ilaahay baryo weydiista alcaafiyata fayoobaan fi dunya walaakhira isla xadiidkaas haddana qaab kale kusoo arooray anas baa wuxuu leeyahay ana rajulan qaala yaa rasuul allah nin baa yidhi rasuul allow ayu ducaai afdal rasuulka ilaahayow duca teebaa ugu fadli badan ayaa la- rasuulka la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi sida rabbaka rabbigaa weydiiso alcafwa walcaafiya cafis inuu ku cafiyo caafimaadna ku siiya rabbigaa weydiiso fi dunya walaakhira haddana mar kaluu weydiiyey maalin kale intii baa lagu jawaabay haddana maalin saddexaad intii baa lagu jawaabay markaasaa wuxuu yidhi qofkii sidaa yeela fa idaa ucdiyata alcafwa walcaafiya fi dunya walaakhira haddii cafis alle iyo caafimaad adduun iyo aakharaba lagu siiyo faqad aflaxta waad liibaantay waad guulaysatay saasaa lagu jawaabay kawsaray caafimaadku waxay dhahaan culimadu een, waxaa weeyaan asixatu fi labdaan caafimaadka iyo fayoobaantu badan ahaan jismi ahaan in loo caafimaad qabaay waa nicmo weyn oo aada iyo aada u weyn qofkuna ma garan karo ilaa uu waayo markuu caafimaadkaa waayo markaasunbuu garan karaa horeba waxaa loo yidhi asixatu taajun calaa ru'uusi lasixa caafimaadku waa taaj weyn oo dadka caafimaadka qaba madaxa u gashanoo dahabdahabo weyn taajka isaga ah laa yaraahu ila almardaa taajkaa dadka xanuunsanaba u jeeda caafimaadku waa taaj weyn oo qurux badan oo dadka fayow madaxa loo saaray cirka u taagan taajkaana waxaa arka kara un dadka jiran oon iyagoo taajka haysanin unbaa fahmi karaya saasa hore loo yidhi islaamkeenu wuxuu aad ugu dadaalay inuu qofka muslimka qofka biniaadamka guud ahaan muslimkuna waa ka mida inuu ahaado qof caafimaad qaba jismi ahaan badan ahaan iyo nafsiya naf ahaan labadaba inuu gudaha iyo bannaankaba caafimaad qabo ayay diinteennu aada noo faraysaa labadaa markii laisla helo markii fayoobaan badanka iyo jismiga iyo fayoobaan gudaha maskaxda iyo qalbiga iyo wadnaha markii labada laga fayoobaado labadaas waa labada qofka ku caawinaysa inuu cibaadada qaabkii loogu talagalay alla u caabudo inuu camalka wanaagow naftiisa iyo ahalkii ummadiisa u qaban markaas unbuu qaban karayaa markuu qofku badan ahaan caafimaad qabo nafsad ahaanna uu fayow yahay markaas ilaahayna caabudi karaa si loogu talagalay oo saxa camal wanaagsanna shaqo fiican uu naftiisa u qaban karaa iyo gurigiisa iyo ummadiisaba u qaban karaa labadaasi waa labada qofku hadduu alla siiyo kownka lagu camaro weeyaan nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu aada u ammaanaya xadiid oo saxiixa een qofka xooga badan isagoo iimaan le qofka iimaaniyo isku darsaday caafimaad qab inuu ka sarreeyo qofka caafimaadkii waayay markaase wuxuu leeyahay almu'minu alqawiyu mu'minka waa qaali iimaanku mu'minka haddana xooga badan oo iimaankii quwo ku darsaday quwada caafimaadkaa soo hosgelaysa qofkaas ayaa khayrun ka fiican oo ka khayr badan وأحب إلى الله إلهنا وكجعل يحي من المؤمن الضعيف مؤمنك ضعيفك مؤمنك يسوى إيمان لي إيمانك إلى قدر قوة هل نقطة قوة في العقيدة قوة جسمك يا عافماتك قوة دقالها قوة قوانك يا كرتدا مؤمنك يسوى إيمان لي هذا لك كرتي قدر سيقوة يا عافمات قب كاسبا كان خير بدن إلهينا كجعل يحي مؤمنك مؤمنك لكن ضعيفة عقيدة ضعيفة caafimaadhaan daciifa jismi ahaan daciifa karti ahaan daciifka un bulshada waxba kusoo kordhin karin saasuu nabigu ilaahay sala allahu caleyh wasalam gabagabadii kowsaray xaqiiq ahaan mowqifka islaamkeennu uu ka istaagay caafimaadka caafimaadka iyo sixada iyo ka hortaga in xanuunka layska mooso oo jirada laga hortago si badanku u helo caafimaad qab iyo badqab waa mowqif aan diin kale laga helin diimaha diin laga helin mowqifka isagaa ma jiro kan diin baaba laga dhigay ilaahu rasuulku ilaahay annadaafatu nadaafada mawduuc kalaan ka hadli doonaa waa waqaayadii nadaafada waa qeyb ka mida min addiin waa iimaanka nuskis annadaafatu waa cibaada ilaahay baa loogu dhowaanayaa bal waa fariida waaba waajib marka wax fara badan baan ku arki doonaa nadaafada qeybaheeda kala duwan oo xataa salaadu la-aantii ayna ansaxayna marmaro cibaada laga dhigay caafimaad qabana way keenaysaa intaas baynu xalaqadeena galabta kusoo gabagabayn oo mowduuceedu ahaa islaamka iyo mowqifka uu ka u arko caafimaad qabka iyo fayoobaanta badamka qofka biniaadamka ah
waataa jasaaka allah khayr insha allah waxaan rajeynaynaa haddii ay jirto cid markaa u baahan inay su-aalo naga soo weydiiso sheekhu inta uu inala joogo khadka telefoonka ayaa u furan wayna soo wici karaan nambarka ay nagala soo xidhiidhi karaan gadaal ayaan ka sheegaynaa aad baa dabcan u faahfaahisay markaa sheekh islaamku aragtida uu ka qabo caafimaadku waa mowduuc aada u ballaadhan muhiimadeedana leh marka waxaan rajeynaynaa ciddii jecel markaa khadka telefoonka inay nagala soo xidhiidhaan wixii su-aale ah ee ku saabsan isla mowduucan ayagoona su-aasha aan mowduuca ka baxaynin aragtida islaamku ka qabo caafimaadka waxay nagala soo xidhiidhi karaan six one two three five three five five nine six nambarka haddaan idinku celiyo waa six one two three five three five five nine six waa tahay sheekh intaan sugayno khadka telefoonka ama ciddii jecel markaa inay su-aalina soo weydiiyaan xanuunada marka laga hadlayo xanuun guud ahaan waa xanuuno qaar ku dhacaan maskaxdaa jira oo maskaxdoo keliya ku dhaca inkastaan inta badan soomaalidu xanuun u aqoonkaas ee qofkaas u waalaya ama waxyaama sixir iyo jin iyo wax kale u yaqaanaan haddana cuduradan jismigaba ku dhaca kuwo ka mid ah uunba iyo maskaxdana ku dhaca marka waxaa jira dad badan oo markaa qaababkay isku daweeyaan inkastay aada u kala duwan yihiin oo qaar ay cudurada ku dhaca ay ula tagaan culimada oo ay markaa weydiistaan bal inay kala tacaalaan qaar kalena ay dhakhaatiirta markaa ay ku xidhnaadaan qofba sidii ay la noqoto ayaa dabcan ay sameeyaan oo dad badan waxaa jira intay u tageen dhakhaatiir qaliin galay waxyaabo badan la soo mariyey haddana weli kasoo rajo dhigay oo haddana dhinacii culimada u leexday oo yidhi bal bal waxaan eegaynaa inaan qur-aankii iyo isku daweyno mudaawaadka marka sidaad sheegtay ama sidaynu wada sheegnayba aragtida islaamku ka qaba caafimaadka waa qeyb aada iyo aada muhiim u ah loona baahan yahay culimada ina kaalinteeda ka qaadato dadweynahana marka ay la wadaagaan weliba marka loo eego xaaladahan hadda lagu jiro oo kale waa xili ay aada muhiim u tahay in caafimaadka iyo islaamka laga hadlo xanuuno fidayaa jira oo weliba kow iyo labiyo saddex hadda lasii marayo noocyadiisu isa sii badbedelayaan inagoo bilowgii mawduuca coronavirus uu naqaanay waqtiyadii hore uu xanuunkan bilaabmay haddana waxaynu maraynaaba ilaa laba tayb oo kale oo uun la faraca weli coronaviruska sida dhakhaatiirtu sheegayaan marka waxaan rajaynaynaa un in qaababka lagaga fogaado ama lagaga feejignaado ee markaa dhakhaatiirtu sheegayaan culimadu sheegayaan in inta badan iyagana la qaato mararka qaar waxaad arkaysaa xanuunkan maalmihii ugu horeeyey waxyaabay dhakhaatiirtu dadka farayeen waxay ahayd dadka muslinkii waxay olready sameeyaan dadka inay kala fogaadaan dadka islaamka aada iskuma dhawaadaan waxaa kamid ahayd in mar walba la weyseysto iyagu weyse umay jeedin dabcan laakiin nadaafada faraha in la dhaqo ayaa muhiim u ahayd wejiga in la dhaqo sanka in la nadiifiyo waa intii salaadu dadka ay faraysay ama diinta islaamka faraysay waxyaabaha aada is odhanaysa mararka qaar malaha dadka ayaaba ilaahay ugu talagalay inay waxan wax kasii fahmaanoo waaba fariin kale oo iyadoo loogu talagalay caalamka islaamka bal inay dadku wax ka fahmaan waxaa jiray mararka qaar in ay tukaamadoo dhan gabaabsi ku ahayd waraaqaha masquulaha loo isticmaalo qof muslin oo iibsanayeyna aanu jirinba iyagu ka tegayeen dadka kalena ay isku qabsanayeenba marka dad badan baa jiray oo iyagu yidhi dadkan islaamku ma iibsanayaane maxaa dhacay marka biyaha ayaa markaa loo sheegay inay ka faa'iido badan yihiin kagana haboon yihiin wax wasakha waxa maydhi kara wax warqada maydhi karto iyo wax biyo maydhi kara ay ka muhiimsan yihiin waan eegaynaa khadka telefoonka ha ka rajo dhigin baan leenahay si fiican kuugumuu soo gelin laakiin waan rajeynaynaa inaad mar labaad nagu soo noqoto halo asalaamu calaykum waata
horta walaalkii khayr allah ku siiyo horta mawduucan caafimaadka dhowr xalaquu noqon doona insha allahu tacaala arrimahan soo qaadi doona waxaa ka mid a oo weliba laga yaabo inuu laba xalaqo noqdo ka hortagga oy qur-aanka iyo axaadiistu aada oga ay ooga hadlayaan wiqaaya laga cabiro in xanuunka laga gaashaamto kaasaana boqolkiiba boqol ka khayr badan ka tabadankiisa markuu xanuunka dhaco meel ay ku baxaysa kumanaan waxaa ka fiican meel oo zeera waxba aan kaaga bixaynin mawduuca ka hortagga oy nadaafaduna lambarwa ka tahay horta mawduuca waa ka hadli doonaa waxaa kaloo insha allah aynu soo qaadi doonaa haddiiba wax dhacaba xanuunkii uu yimaado islaamku inuu ina faray in laisdaaweeyo iyo qaababka kala duwan oo lasu daaweyn karayo diin ahaan waxaan kaloo ka hadli doonaa xanuunadan gudba iyo qaabku islaamku u arko in kala fogaansho ama gudubka laga taxadaro insha allahu tacaala waa runtaasaa sheegtay su-aashaadii ama tacliiqaagii horta soomaalideenna waxaad yar moodaa inayna qaarkoodba aaminsanayn xanuunka karoonaha laga sheekeen qaabkay u dhaqmayaan soomaalideenna ku nool qurbahan ka hadlayna africa ubakaad iyaga waa mawduuc kale dadkeenna qurbaha joogo minnesota ku jiraan oo dad fara badan oo dhintay ay maqleen ama xabaashi ay goobjoog ahaadeen waxaad moodaa in ayna kuba noolin maraykan oo shan boqol oo kun ku geeriyootay inayna ku nooleen baad moodaaba masaajidada iyaga badana ma suubiyaan oo maamul baa ka jira iyo nidaam laakiin meelaha dhallinyarada ku ciyaaraan meelaha makhaayadaha aroosyada suuqaqa meelaha markaas si uun u tagto waad argagaxaysaa dadkii xabudka la isa saarayaa bahalkii maaskii lama xirno gacmihiiba laysku salaamayaa marka ma garanhayo dadku iyagoo waddankan maraykan jooga oo shan boqol oo kun inay geeriyootay ay maalin kastaba maqlaan qaraabiyi ehel fara badan oo dhintayn ay ogyihiin ama koomo ku jira ama qaarkood isbitaallada ku jira ama ka bogsooday ma garanhayo waa arrin habboon in la daraaseeyo fudaysiga iyo daryeel la-aanta in laga muuqata wax xaqiiqo jirta wax fara badanna kolley annagu culim ahaan waan ka hadalla intii aan gaari karayno waana arrimaha wacyigelinta aynu samaynahaynle ka mid tahay inaan dhahno war soomaaliyey war caafimaadka noloshu waa qaali wa hadda maqlayseen iimaanka markii laga soo gudbo caafimaadka iyo sixada lambar laba ah marka caafimaadku waa qaali shanta shay ee waxaa lagu daraa aasaasiga islaamka xifdu diin waxaa ka mid ah xifdu lxayaa diinta in la xafido waxaa kusoo xiga in qofka noloshiisa la ilaaliyo oo wax kastoo jiro keeni laga hortago hadday dhacdana qaabkii loo daaweyn lahaa loo abaaro marka waa wacyi- waa dee baraaruga guud aynu wadnay ka mid tahay laakiin soomaalida in qurbaha joogto oo wadan maraykan ku nool joogo wax kasta ka warqaba waan la yaabanahay waxaad kaloo ka warqabtaan xanuunku inuu ku fido geeska africa soomaaliya hadda markaas oo waa sheekaysanaa soomaaliya si aan caadi hayn baa loo dhintaa si aan caadi hayn oo laba maalmood keliya qofkii nafta ku dhagayso inta meedhaha laga sheega waa inta madaxda caanka ah laakiin dad fara badan baa dhintaa xaggaasi marka laga sheekeyn maba jira gafuurka in la daboolo ama seeska ama maask in la qaatay waxaaba loo arkay ceeb baa loo arkayaaba هذه يا salaantii baa shab laisku siinayaa masaajidadii baa cirbaha la isa saarayaa Aad iyo aad.
xafladihii baa laga buuxaa marka akhi waa arrin fiican waa la arrin in qof kastaba meeshuu joogo ka bilaabo gurigiisa iyo dadku yaqaano inuu gaarsiiyo taxadarka waa qeyb ka mid a min addiin jazaaka allah khayran
waa tahay khadka xiga halo asalaamu calaykum soo dhowow dhegeyste magacaaga kusoo bilow mana maqlaysaa dhegeyste bal ku soco magacaaga noo sheeg si fiican si fiican lagu maqlaa go ahead Haye. intaas horta waa muhiim waa tii hore oo kale hadda anagu masaajidada kutubtii jaamicaha waan xaraynay jooji wax kale masaaxiftii qof kastow kitaabkaaga soo qaado telefoonkaaga ka akhriso masaajidada intaan ka warqabo kan joogo oo ay ka mid yihiin dhammaan kutubtii masaaxiftii waan xaraynay sababta haddii kitaabkii qof baa qaadi uu celi mid kala ka dambayn wixii waa issaameynayaa marka makhaayadahuna maadaama yihiin meel ganacsi oo cunto laga cunayo waxaa la rabaa intay ilaahay ka baqaan inay nidaamka wadankada raacaan diintana raacaan ilaahay ay ka baqaan oo qof fayow ayna qof kale jiradiisa ku beerin haddii kale qayb ka mid a ka xambaarayaan wixii meesha ka yimaado dhibaato ah waa tala fiican khayr alla ku siiyo
waa tahay xirsi waan rajaynayaa inaa een, nagala qayb gashay barnaamijka waanad ku mahadsan tahay talabixintaadii iyo weliba su-aashii een, sheekhu dabcan uu ku wacyigelinayay dadka ee, muslimiinta ah ee meel kasta oo ay adeegyada ka bixinayaan iyo wax kasta oo ay iibinayaan ha ugu muhiimsanaato cuntadu oo wa- ay tahay cuntadu wax markaaba uu qofku cunayo oo jismigiisa gelaya Ee, waana rajaynaynaa caruurtoo kale in laga feejignaado iyagoo weliba meel walba taabanaya adigoon weliba aan sidaa usii ogeyn ay inta ordaan meel walba soo taabta isla markaana afkooda taabanaya Een, waxaa muhiima een, sheekh tahay laftirkeedana ina een, soomaalida ku- ama dadkoo dhanba ay ka feejignaadaan Een, caruurtu iyagu inta badan kuma dhaco laakiin waxay u gudbinayaan waalidkii iyo iyo iyo een, waalidiintii kale ee markaa guriga joogay iyo dadkii kale iyagu xanuunada la deriska ahaa marka iyaga laftirkooda waxaan leenahay feejignaan dheeraada ha la siiyo caruurta mar walba gacmahooda in la meedho yaan la ilaawin waxaad moodaa saddexdii ama afartii bilood ee ugu horreeyay sanadka sanadkii tegay in wax walba een, kor loo qaaday nadaafada ee, faraha oo- oo la marsado hand sanitizer waxyaabo fara badan aada looga shaqeeyay wixii oo dhanba hadda waa la ilaaway nolol caadiya la iska wataa Een, aan ugu horeeya weliba anagu dadka waxaan ahay, haddiiba xanuunkiisa kugumu dhicin ha hore u soco marka waxaan ka wacyigelinayaa Laakiin- bali inaan ilaawina laakiin ma ogta inuu kusoo laaban karo qofka ha aad iyo aad wuu kusoo laaban wuu karaa kusoo laaban karaa weliba een, ee, dad badan baa isticmaalaya een, een, maaskigii iyo ee, gacmogashigii ama gloveski een, marar badanna waa la ilaawaya inkastoo imika meelaha la gelayo ay qasab kugu tahay qofku waxaad arkaysa qof jeebadiisa iskaga wato magaalada mushaaxaya marka uu tukaan gelayo ama meel gelayo uu a- alboorka arko oo dhanay allah maas baa layga rabay uu jeebada gacanta gelinayo markaa la soo baxayo marka een, een, waxaan leenahay un guud ahaan waa wacyigelin een, wix kasta oo caafimaadkaaga een, dhibaato ku haya inaad ka hortagto haddiiba la helaya wax lagaga hortago waa muhiim cudurada qaar baan ka hortagba lahayn qofaa macaan ku dhaca dhiikar ku dhaca wax gacmaha ka dhaqo dhiikar kuguma dhacayo laleeyahy ma jirto wax laleeyahay macaanku kuma dhacayo haddaad gacmaha saddex jeer afar jeer dhaqato ma jirto marka waxaaban leenahay waa fursado badan oo ee, cu- cudurada kale uu kaga duwan yahay inkastoo dhimashadiisuna ay aada uga sarreyso dhimashooyinka kale oo maalmahan ugu dambeeyey ay dalka maraykanka hafa milyan people ku waayeen ee, muddo sanad ka yar waxaan koleytaba mar walba aan ku dhiirigelinaynaa dadkeena soomaalida ah weliba ee weliba aada inoo dhageysta idaacadda keel radio ku xidhan iyo masaajidada iyo meelaha muxaadarooyinka laga jeediyo waxaan leenahay bal arintaas xooga hala saaro wacyigelintana inta aad maqasho hala aamusino gurigaaga hala tegine adiguna gaadhsii asxaabtaada ehladaada qaraabadaada kuna dhaqan oo gurigaaga ha noqdo mid lagaga dhaqmay wixii kheyrkaa ee laysfaray haddii jecelina barnaamijka nagala qayb gasho nambarku waa lixa laba saddex shan saddex shan shan sagaal lix haye sheekh maxaad ku dari lahayd intaa
kawsare horta waa saa u sheegtay waxaan u malayn inkastoo ka hortag aan soo wadno oo iyagoo nusuustii wadata aan soo wadno aad iyo aad inagu inagu ay aragtidii ahayd ma waxaan ke- keeni doonaa ti aayadii axaadiisa sax Ee, laakiin hadda uun iyadii oo la casriyeeyey waxaa weeyaan een, xanuunkii wax xaqiiqa jirtoo lama inkari karayo si fiican xanuunku waa xaqiiqo jirtoo lama inkari karayo qofkii inkarana de qofka caqligiisu xagee buu jooga waa qofkaasi qof qof u baahan kuley dhakhtar kolle weeye qofkaasi isaga in la daaweeyo u baahan aad iyo aad marka maadaama xanuunkii il ma qaban karto waa fayruska aan loo jeedin xataa dad fara badan iyagoo xambaarsan ayayna dareemayn xataa marka inta haddana shan boqol oo kunba waddankeena maraya malaayiinba ku dhacay arrimaha u muhiimsan waxaa kamid a siday sheegaan horta sankaaga iyo gafuurkaaga dado mar walbaba markaad baxayso ood ka baxayso gurigaaga intaad maqan tahay sankaaga iyo iyo gafuurkaaga afkaa ku xidhnaada ha ku xirnaadeen waa kow waxaa kaloo ka mid a mar kasta ood meel taabato ama makhaayad gal ama gasteeshan ama xafiis ama albaab mar kastaba haddii aad qabin galoofisyo markaaba gacmahaaga waxa lagu nadiifiye kala duwan ku nadiifi waxaa kaloo ka mid a eh, waxaa weeyaan eh, dadkana in la kala fogaado
aad iyo aad in nidaamka la raaca maadaama ay leeyihiin markii lix fiid ama laba mitir laysu jiro qofka adduun dhasooda iyo hadduu qofka kuma soo gaarsiin karayo in kala fogaanshihii lagu dadaalo in gafuurkii la ilaaliyo in gacantaadu hadday meel taabato markiiba la nadiifiyo dadka meelaha jooga masaajidada iyo makhaayadaha iyo meelaha aroosyadana ilaahay kaga boqo dadka meesha imaanhaya nidaamka ilaaliya diinahaana u ilaaliya nidaamka wadankan ilaaliya markaas haddii la yeelo oo qof kastaba kaalintiisa uu ka soo baxo wax fara badan baa baynu qaban karnaa aad iyo aad Wabillahi tawfiiq.
waa tahay een, barnaamijkan een, waxa uu ku saabsanaa aragtida islaamka iyo caafimaadka waxaa igala qayb gelaya sheekh axmed taajir imaamka masaajidka ummatal islaam barnaamijka waxaa la daadiinaya aniga hosar maxamed cabdilaahi iyo dhinaca farsamada waxaa inoo joogay maxamed cali Ee, waxaan rajaynayaa tan iyo intaan ku kulmi doono bash- barnaamijkan mid lamida waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo